asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhawaada warka habeennimo ee dalsoon qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya oo siyaabooyin kala duwana cambaareeyey weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen dad shacab ah oo marayay meel u dhexeysa duleedka magaalada berduwe dheeraada oo kasoo baxaya gaadiidka lagu gubay iyo dad markaasi lagu dilay duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan shildhiin ka tirsan maamulka hirshabelle ayaa si adag uga hadlay weerarka lagu dilay dadka shacabka ee laguna gubay gaadiidka ay wateen shacabka magaalada muqdisho oo sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu wax badan ku qabtay boqolkii maalmood ee uu xafiiska joogay ehelada ah bilaal bulshaabi oo caanka ah baraha bulshada laguna dhaawacay muqdisho ayaa ugu baaqay dowladda soomaaliya inay baaritaan lagu sameeyo kiiska dhaawacaasi koox dhalinyaro ah oo magaalada muqdisho ka bilaabay oo kor lagu qaadayo wax akhriska ah bulshada caasimada ku nool
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal habeen wanaagsan waa habeennimo sabti ah taarikhdan waxay ku beegan tahay saddexda bisha sagaalaad ee sebtembar laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada qodobada aad maqasheen oo faahfaahsan haddii aanu ku bilaabno madaxda dowladda federaalka soomaaliya oo ugu sareysa ayaa siyaabooyin kala duwan uga hadlay dad kor u dhaafaya labaatineeyo markaasi al-shabaab ay ku dileen inta udhexeysa beledweyne iyo maxaas halkaas oo khasaaro culus markaasi dadka shacabka ah lagu geystay oona gaadiid ay saarnaayeen lagu gubay dadkaas shacabka ahaa madaxweynaha soomaaliya ayaana kamid ah shaqasyaadka madaxda ugu sareysa dalka oo markaas weerarkaasi cambaariyey sidoo kale wasaaraha dalka maxamed waa markaasi xamse cabdi barre ayaa sandhankiisa si kulol uga hadlay dhinaca kale warar kala duwan ayaa kasoo baxaya weerarkaas dadka shacabka ee al-shabaab ay ku dileen oo ay saarnaayeen gaari markaa siday sheexnad gargaarah waryahayga beledweyne mustafa cali cadow ayaa wararkii ugu dambeeyey inoo haya
waxaa sii kordhay khasaaraha iyo weerarka al-shabaab ay ku qaadeen gaadiidka iyo dadka shacabka ah oo xalay maraya deegaanka fariirdood oo ku dhowaa soddon kilomitir dhanka bari ka xiga magaalada beledweyne weerarka ayaa waxaa ku dhintay ku dhowaa soddon qofood oo shacab ah oo xalay xubno ka tirsan ururka al-shabaab ay ku dileen deegaanka fariirdood sidoo kalena waxay gubeen dhammaan gaadiidka iyo sidoo kale raashiinkii saarnaa gawaaridaasi sidoo kale waxaa jiray khasaare dhaawaca oo soo gaaray dad shacab ah kuwaas oo goobta ka baxsaday markuu weerarku bilowday ilo muhiima ayaa waxay sheegeen in dadka qaar la qalay ama sidoo kale la gowracay halka kuwa kalena dilkooda rasaas loo adeegsaday ilaa saddex gowaari oo shacaba islamarkaana u gurmanaya dadka la xasuuqaya miina waxay kula kacday deegaanka fariirdood meel aanan ka fogayeen waxaana sidoo kale lasoo warinayaa dhimashay dhaawac gaadiidka imiinaday la kacday mid ka mid a waxaa saarnaa koox dhakhaatiir raw beledweyne ka baxay kuwaasoo gurmad u ah dadka waxyeeladu ay soo gaartay dadka dhaawaca iyo kuwa meydka ayaa qaarkood la keenay isbitaalada magaalada beledweyne dhaawacyada qaar oo aada culus ayaana loo qaaday magaalada muqdisho dhinaca kalena ciidamo aada u fara badan oo isugu jira militari iyo boliis ayaa ka ambabaxay magaalada beledweyne kuwaasoo ku wajahan deegaanka firidood iyo deegaanada kale ee hoostaga magaalada beledweyne muddooyinkii ugu dambeeyey ciidamada dowladda oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa howlgallo ka dhanaa ururka al-shabaab waxay ka wadeen inta u dhexaysa degmooyinka beledweyne maxaas iyo sidoo kale matabaan oo ka wada tirsan gobolka hiiraan mustafa cali cadow dalson t v beledweyne
isla wararkaasi aan ku gujirna dhinaca kale mas-uuliyiinta maamulka hirshabelle kasoo jeeda ayaa arrintaas si adag uga hadlay ayagoo markaasi weerarkaas cambaariyey oo kuwaan qaar ka mid ah warbaahinta la hadlay
inna lilaahi wainaa ilaahi raajicuun inna lilaahi wainaa ilahi raajicuun maanta waxaa dhacay masiibo madow nimankii dhagarqabayaasha ahay oo masiibada ahay oo ummadda somaliya dhibaatada ku hayay oo looga adkaaday gobolkan howlgalka ka jiray ayaa waxay mataqaanaa falcelin ka sameeyeen dadkii shacabka ahay waxay baabi'iyeen dad shacaba oo mataqaanaa magaalooyinka beledweyne iyo maxaas isaga gooshaya safar ahay waxay baabi'iyeen gaadiidkoodii dhimashadu hadda ilaa iyo mataqaanaa goobtii wax ka dhacay inta ku dhimatay waa sagaal iyo toban dhaawacuna mataqaanaa waa adigu ilaa saddex qofooda la helay laakiin dadku qaraxu la kaca qaarkood lama helin hilbahoodii nambar la soo qayaxi karo oo la sheegi karo hadda media weli kuma hayano dadku waxaa lagu sameeyey saddex baawur meyna u dhigeen ilaa sagaal baawurna waxna way qoteen waxna way gubeen
wadada u dhexaysa degmada beledweyne iyo degmada maxaaseed jidka isku mara xalayta ay gumaadka ba anigu geysteen ayaan halkaan uga tacsiyeynaynaa ilaahayga weynaa subxaana wa tacaala kuwii dhintana inuu jannatu firdowsa ka waraabiyo kuwa dhaawacaana ilaahay u boogadhay waxaan halkan ka cambaaraynaynaa nimanka argagixisada ah cadowga ah arhanlaawayaasha ah oo aad dareemi kartaan inay cidi u naxariisanayaan ayna jirin oo aad gara kartaan dadkay la noolaayeen muddada badan xitaa ay gumaad gaara u sii geysanayaan hadda dhulkii ay joogeen ay muddo badan joogi jireen oo ceel la helay darow nuurfanac baardheere booco in dadkii shacabkaay intay isku keeneen ay laaynayaan ay berberaynayaan waa wax laga naxo
kuwaas waxyaalahan mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle dhinaca kalena haddii aan eegno saaxiibyaal shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa markaas ka hadlay boqolkii maalmood waxqabadka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayagoo sheegay in wax badan uu qabtay intuu xafiiska joogay waryahayaga maryan adan xuseen ayaa faahfaahinaysa
waxaan leeyahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud boqolkii maalin oo xafiiska jooga wax badan u qabsoomay hadda waxaa ka mid ah elatareey oo kale maamooyinkai ar- ee- ee ka maqnaayeen ee, ciyaalkoodii nolol iyo geeri aan lagu haynin hadda waalidiintii qalbigooda u qabowday maadaama ee, xog dhammaystiran laga soo gudbiyey
muddo boqol maalin ayaa laga joogaa markii uu xilka la wareegay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha ayaa intuu xilka hayay waxa uu galay safarro shaqo oo dalka dibaddiisa iyo gudihiisa haddaba shacabka ku nool magaalada muqdisho ee caasimadda dalka oo aan la dhex qaadnay mikrofoonka dalsan t v ayaa sheegay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay u qabsoomeen waxyaabo badan isaga oo markaasi raacaya nidaamkii ahaa soomaali heshiisa dunidana heshiis la ah dadka ayaa sheegay in ay madaxweynaha ka rajaynayaan waxyaabo badan annaga dalkeenna hadda waa dal soo koraayo kaasoo u baahan waxyaabo fara badan oo ka mid ah een, inuu helo amni dhammaystiran uuna helo siyaasad saxan taasoo oo ku si- ku- ku salaysan sinaan cadaalad iyo hufnaan iyo hufaalada ii muuqato madaxweyneheenna xasan sheekh waxaan rajaynayaa inuu ka soo bixi doono kaalinta iyo howlaha loo idmaday ay shacabkan ka sugayaan haddana waxaa inoo muuqda ifafaalo wanaagsan howlgallo ayaa jira isdabajooga oo socda kuwaasoo lagu cayrsanayo laguna bacsanayo dadka nabaddiidkaha iyo kuwa waxyeellada u geysta maatada shacabka ee, dadka ka dhaca moobeellada iyo waxaas waxaana loogu magacdaray samakaab waana howl aad ugu faraxba- ugu faraxsannahay oogana maqsuudnay ee, arrimaha siyaasiga ee caamka ah safarrada madaxweynaha uu aado kolleyba safar walba uu aado waa mid ku qotoma een, qorshe iyo socdaal marka hadduu alla ku roon yahay qorshaha madaxweynuhu hadda uu ku wado siyaasadda waa midaan la dhacsannahay shacab ahaan waana ku taageersannahay wax kasta oo sama ah uu noo horseedo wixii khaldamana waa bin aadan wax wuu khaldi karaa wixii uu khaldana waxaan filahayaa inay siyaasiyiinta dhiggiisa ah oo la shaqada ah ay la saxaan waxaan leeyahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud boqolkii maalin oo xafiiska jooga wax badan u qabsoomay waxaa ka mid ah safaradii uu aaday siddeed safar oo uu aaday international iyo saddex safar oo uu aado gobollada Ee, sideedii safar oo uu aaday internationalka waxaa ka mid ahay een, safarkii eritrea uu ku aaday ciidamadii maqnaay shantii kun oo ciidanka ahay oo maqnaay oo madaxweynihii hore farmaajo oo meesha uga tegey oo dib u soo celiyey madaxweynihii ee, oo dhallinyartii maamooyinkii oo dhowr sano oo loo jawaabin oo madaxweynihii hore ka aamusay oo wax jawaab oosa siin madaxweynaha uu soo celishay mudnaanta koowaad uu siiyey oo ka hadlay markuu kaambeyn ku jiro ama oo xilka isku sharaxaya madaxweynenimada oo ka hadlay mudnaanta koowaad uu siiyey ay ka mid tahay waxyaabaha kale oo mudnaanta siiyey waxaa ka mid ah inuu oo, dunida heshiis nagala dhigay oo dunida heshiis nagala dhigay ay ka mid tahay in ganacsigii oo, ee, kenya uu soo celishay oo inaan isdha- wax isdhaafsanno maalgashi aan sameysno in fiisaha oo ee, arrival aan ku qaadan karno waxyaaba badan oo soo celishay ka mid yihiin isku socodka magaalada oo furay waxyaaba badanaa ka mid ah gobollada oo abaa- abaaraha waddanka uu ka jiro oo arkay xaaladda waddanka uu ku sugan yahay inuu waxyaabo badan uu sameeyey haddan ka badan aan ku sugayno hadduu hal sano madaxweynaha uu suu joogo aan ku sugayno horumaro badan ay ka mid yihiin inuu soomaali heshiisana aan ka sugaynaa maadaama uu dunida heshiis ka dhongla dhigay markaan waxaan ka sugaynaa doom soomaali heshiis aan ka sugaynaa boqolka maalin ku xigta insha allahu tacaala waxaan aaminsanahay in madaxweynaha u qabsoomeen waxyaabo badan een, boqolkii maalmood uu joogay waxyaabaha u qabsooma waxaa ka mid aan dhihi karnaa een, inuu mushaaraadka een, sha- een, shaqa- sha- shaqaalaha iyo askarta inuu bixinayay wakhti hore waxyaabaha kaloo qabsooma waxaa ka mid ah een, heshii- heshiisiinta dadka Een, waxaa kaloo waxyaabaha kaloo ka mid waxaa ka mid ah een, inuu ciidamada iritiri jiray oo xoogaa oo maxaa lahay oo fududayn barnaamij kale oo ku jiro insha allah mar dhowna uu uu keeni doono ciidamadaas waxyaabaa kaloo waxaa ka mid ah isaga in isku socodka magaalka inuu xoogaa uuna- uu fududeeyey marka waxaan aaminsanahay in broseska soo bilowda insha allah safarada horta oo gale waxay tahay qaar waxaa jira dalal oo dalka khilaaf afartii sano saddexdii sano lasoo dhaafay khilaafyo ay ka taagnaayeen marka khilaafyadii siyaasadeed ee dalka dal- ee dalalkaasi ka dhexeeyey ayuu dib u soo celinayay diblomaasiyadda xiriirka u dhexeeyey marka waxyaabay u weyna u baxtaasi eed waxqabadyada kale iigana dalalka kale oo u bixi doona iyo waxyaabaha kale heshiisyada dambe suga lakin hadda waxa ugu weyn oo u baxay dalalkaas u booqda ayaa waxay eed in een- een isfaam waagii iyo dagaalkii soo dhex maray sanadihii inuu dib u heshiisiiyo hadda waxaa ka mid ah elatareey oo kale maamooyinkii ar- ee- ee ka maqnaayeen ee, ciyaalkoodii nolol iyo geeri aan lagu haynin hadda waalidiintii qalbigooda u qabowday maadaama ee, xog dhammaystiran laga soo gudbiyey in ciyaalkooda ay nool yihiin aysan dhibaato qabin ee, ee dowladdii ee, ee, ee, u dhammaatay
koox dhallinyaro ah ayaa magaalada muqdisho waxay ka bilaabeen ololo kor lagu qaadayo wax akhriska ah bulshada caasimada ku nool magaalada muqdisho yuusuf cabdishire ayaa faahfaahinaya
iibsa buug oo hel kafee bilaasha ama saacad kirayso haddii aadan awoodin inaad iibsato waa ololo wax akhris oo bishii shanaad ee sanadkan ay bilaabeen koox dhallinyaraah oo la magac baxay dheef mar waa shaqo abuur marna waa faa'iido bulsho si sare loogu qaado maskaxda iyo wacyiga bulshada loona badiyo wax akhriska ilaa laba kun oo buug oo isugu jira taariikhdeenna diinta dhaqanka iyo suugaanta fanka iyo jacaylka ayay geeyaan ilaa saddex meeradood oo ku yaalla caasimadda muqdisho si ay uga faa'iidaystaan dadka macaamiisha ah ee taga goobahaasi dadkii markii goobaha noocaan oo kale ay wada fadhiyaan eh, awal awal hore qofku marka uu meel buu ku akhrisanayo oo kale waxaa jirta in la yidhaahdo eh, aad loo eego oo la yidhaahdo laga sii gudbo oo kale wax weyn aan laga soo qaadin laakiin hadda waxay maraysaa heer ah qofkii buug akhrisanaya oo la arko in mataqaanaa loo yimaado la yidhaahdo buuggan ciwaankiisa muxuu yahay xagee ka soo gadatay in information noocaas oo kale laga qaato waxaan hiigsanaynaa waxa waaye in buugta qiimo jaban lagu heli karo buug eh, wanaagsan oo mataqaanaa dadka anfacayana eh, aan aan eh, goobaha eh, eh, bulshada ay isugu timaado aan keenno
wakhti badan oo dhallinyaradu ay ku lumiyaan sheekada iyo fadhi ku-dirarka ayaa la rumaysan yahay in haddii ay ku bixin lahaayeen wax akhrinta ay wax badan ka bedelmi lahaayeen wacyigooda
wakhtigu waa waxa ugu qaalisan oo ruux kastoo bini aadan uu haysto wax akhrintuna waa mid ka mid ah helinnada aqoonta loo doonto maaha wax sahlan in goobihii fadhi ku-dirirka ee dhallinyarada si sahla loogu bedelo goobo aqooneed oo dadku ay wax ku akhriyaan si kor ay ugu qaadaan cilmigooda ama aqoontooda tanina waa sheekadeenna maanta
dhallinyarada inta badan isugu yimaada goobaha noocaana ayaa saacado badan kiraysta buugaagta halka qaarkoodna ay gataan si tani ay dhiirigelin ugu noqoto ololaha dhallinyaradana ay ku rabaan inay ku bedelaan wacyiga bulshada
Een, dhallinyaradani maadaama meeshaad joogto ay kuugu imanayaan goobaha kafeteriyooyinka especially een, halkaasoo dadku ku badan yihiin waxaan is odhan karaa way ka bedeli kartaa Een, dee maybe malaha wahsi baa inagayna dilo intaad buug doonanaysa iyo waxaas eh, ayaynu ka wahsanaa laakiin een, wax akhriska kor bay dhallinyaradan u qaadeen hadday sii jiraan oo sii joogaan Een, waxaa jirta kelmad ingiliisha oo leedahay the more you read the more you get Een, haddaad wax badan akhrisaa wax badan baad helaysaa ama aad ogaanaysaa Een, runtii qofkeen annaguna hadeer waxaan akhrinayno waa af soomaali waana luuqadeena hooyo markaad akhrinaysid oo aad fahmaysidna runtii aad baa ugu farxisaa annagana aad baa ugu faraxsannaa runtii inaan helno barnaamij noocan oo kale ah waana rajaynayaa in gobollada soomaaliya oo dhan in la geeyo barnaamijkan oo kale kuwa wax akhriya waa kuwa wax hogaamiyo marka dhallinyarada barnaamijkan wada waxaa leeyahay waa mahadsantihiin hore u socda haniyo jabina waa idin garab taagannahay maqaayad walba iyo meel walba idinku aragna idinkaa mudan kuwa loo istaago madaxa loo salaaxo loo mahad celiyo galabta dhan saacado bana- badanaa halkaan fadhiyey waxba ma faa'iidin waa iska sheekaynay shaha baa cabayay laakiin wakhtigaa idinkeeda aragnay wax badanaa faa'iidnay
maadaama bulshada soomaaliyeed badankood lagu tilmaamo dad hadal iyo howraar isugu gudbiya fariimaha weligoodna ka dhigan jiray isgaarsiin oo aan wakhti badan gelin wax akhriska ayay taasi beddelkeeda dhallinyaradani markii ugu horraysay bilaabeen in baraha internetka ay ku baahiyaan bugaag duuban oo ay codeeyeen waxyaabaha samayna waxaa ka mid ah eh, qofkii aan hadda awoodeyn oo kale ama aan gar- aqoonin sidaan wax loo akhriyo oo kale waxaan samaynaa annaga adeegga ugu weyn aan qabanno waxaa ka mid ah inaan samayno audio book aan samayno
gudahaan warkii habeennimaad kala socoteen raadi hadalsan magaalada muqdisho qaartan dhegeysta wanaginta ciduu seega waxay dib u heli kartaa bog internetka aan kuleenahay radio dasan com aad ku mahadsantiin dhegeysiga iyo la socodka warka habeennimo
wararkaad la haysaa hubsiimo uheliddooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel